أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي bismillaahi raxmaani raxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeena duurnimo duulimaadyada diyaaradaha ee magaalooyinka muqdisho iyo nairobi ayaa maalintii labaad hakad ku jira iyadoona xog dheeraad ah laga helayo sababaha keenaya hakadkaasi in ka badan toban askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgallo ka kala dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya dowladda ruushka ayaa duqayn sababtay khasaare nafeed ka geysatay gudaha dalka yukrain katay balekhbaariyah ayaa baahisay muuqaal lagu soo bandhigayo weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay wilaayada bakool askarta kufaarta afrikaanta ee ku sugan degmada jannaale ee wilaayada shabeellada hoose ayaa saaka madaafiic ku garaacay deegaan hoostaga degmada jannaale wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa bogaadisay xamlada kaydinta badarka ee ay ku dhawaaqday wilaayada islaamiga bay kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee bay iyo waxgaradka beesha eelay ayaa ka dhacay deegaan hoostaga degmada buulafulay ee wilaayada islaamiga bay askarta hibiin ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga galgaduuda ardayda machadka jacfar bin abitaalib ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka booco ee wilaayada islaamiga hiiraan dhallinyarada degmada ceelcadda ee wilaayada islaamiga gado oo kaashanaya maamulka islaamiga degmadaasi ayaa ololo nadaafadeed ka sameeyey magaaladaasi جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo imikana isagii oo dhammaystiran duulimaadyada diyaaradaha ee magaalooyinka muqdisho iyo nairobi ayaa maalintii labaad hakad ku jira iyadoona xogo dheeraad ah laga helayo sababaha keenay hakadkaasi walaalkeen camaar cabdulqaadir ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya duulimaadyadii tooska ahaa ee u dhexeeyey muqdisho iyo nairobi ayaa si weyn u hakaday muddo laba maalmood ah kuwaasoo boqolaal rakaaba ku xanibay garoommada diyaaradaha ee aadancadda iyo jomo kenyatta iyo weliba xarumaha kale ee gobolka hakadka duulimaadyadan oo xaddii bilowday soona gaaray ilaa isniintii shalay ayaa la sheegay inay sababeen shaqo joojin ay sameeyeen shaqaalaha duulista ee garoonka jomo kenyatta ee nairobi kuwaasoo ka cabanayay arrimo la xidhiira shaqada iyo weliba mushaarka sida ay wararku tibaaxayaan shaqo joojintan ayaa saamaysay adeegyada dhulka iyo qaar ka mid ah howlaha muhiimka ah ee garoonka taasoo keentay dibudhac saacado badan ah baaqashada duulimaadyo dhowr ah iyo iskudhexyaac dhinaca jadwalka ah dhowr duulimaad ayaa maalin kasta caadi ahaan u kala goosha muqdisho iyo nairobi waxaana rakaabka uu hakadkani saamaynta xooggan ku yeeshay ka mid ah ganacsatada shaqaalaha hay-adaha dadka u socda arrimaha caafimaadka iyo kuwa u sii gudbaya dalal kale rakaab badan ayaa wajahaya kharashaad dheeraad ah oo ku saabsan dhinaca huteelada cuntada iyo fiisooyinka iyo tigidhada beddelka qaar ayaa la sheegay damcay inay ku safraan waddooyin kale oo mara itoobiya ama dalalka khaliijka kuwaasoo kharash qaali ah iyo wakhti badan ku qaadanaya war maanta oo talaado ah ka soo baxay ururka shaqaalaha duulista kenya ee kaawu ayaa si rasmi ah loogu shaaciyey in la soo afjaray shaqo joojintan socotay muddo laba cisho ah ee ay sameeyeen shaqaalaha duulista ee garoonka jomo kenyatta wasaaradda gaadiidka kenya iyo ururka shaqaalaha duulista ayaa si wadajir ah qalinka ugu duugay heshiis shaqaalaha dib loogu celinayo shaqada kadib is-afgarad kumeel gaar ah oo la sheegay in laga gaadhay qaar ka mid a cabashooyinkii shaqaalaha mahadsanid camar in ka badan toban askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgallo ka kala dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya howlgal qarxa oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho ayaa lala egtay gaari ay la socdeen maleeshiyaad ka tirsan ridada waxaana qaraxaasi ku dhintay afar askari oo murtadiin ah shan kalena waa ay ku dhaawacmeen dhanka wilaayada bakool ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qaraxa ka fuliyeen gudaha degmada waajid kaasi oo ay ku beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah dhaawucu waa hal askari oo murtada oo lagu magacaabo aadan garabow dhanka kale gobolka gaarisa ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka yombis ee hoostaga degmada faafi ee gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya dhanka kale ciidamada kufaarta uganda ayaa saaka salaadii subax waxay weerar madaafiic ah ku garaaceen deegaanka daguuriiri ee hoostagee degmada janaale ee gobolka shabeellada hoose madaafiicda ayay deegaanka ku garaaceen xilli ay dadka ku jireen salaada subax waxaana halkaasi ku shahiiday hal wiil iyadoo ay ku dhaawacmeen haween iyo laba wiil oo kale sidoo kale waxay madaafiicdu geysteen khasaare hantiyeed waxaana ka mid ah waxyeello soo gaartay haantii biyaha ee deegaanka guri iyo gaari burburay oo ay sii dheer tahay in ay duqayntu baabi'isay ari ay lahaayeen dadka deegaanka dowladda ruushka ayaa duqayn sababtay khasaare nafeed ka geysatay gudaha dalka ukrain sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinaya walaalkeen nuur cali warsame abusheyba inta la xaqiijiyay afar qof ayaa ku dhintay ku dhowaad shan iyo toban kalena oo ay ku dhaawacmeen kadib weeraro isdabajoog ah oo ruushka uu maanta oo talaadaha uu ku qaaday magaalada kiyef oo ah caasimadda ukrein iyo nawaaxigeeda iyadoo ukrein ay dhankeeda weeraro diyaarada aan duulyo lahayn oo ku qaaday gudaha ruushka weeraradan ayaa dhacay iyadoo dagaalka labada dal uu galay maalintii lixaad oo xiriir ah oo kiyef iyo deegaanada ku dhow lagu hayo weeraro maamulka kiyef ayaa sheegay in saddex qof ay ku dhinteen magaalada halsha halka shan kalena ay dhaawacmeen weeraradan ayaa sidoo kale sababay dab ka kacay meel aan ahayn goob dad degan yihiin dhanka magaalada barisbil oo ku taala bariga magaalada kiyef hal qof ayaa ku dhintay halka sagaal kale ay dhaawacmeen waxaana dhaawacyada ku jira carruur yaryar saraakiisha deegaanka ayaa sheegay in gantaalo iyo diyaarado aan duulyo lahayn ay waxyeelo u geysteen dhismo la degan yahay iyo xarun ganacsi suxufiyiin ku sugan magaalada kiyef ayaa sheegay in magaalada laga maqlay qarxyo xooggan halka ciidamada ukrein ay shacabka uga digeen suurtagalnimada weeraro kale dadka degan magaalada ayaa lagu booriyey inay ku sii jiraan goobaha gabaadka ilaa digniinta la qaadayo dhanka kale ukrein ayaa weeraro diyaarado aan duulyo lahayn ku qaaday gudaha ruushka guddoomiyaha gobolka leningrad alexander doronesko ayaa sheegay in weerar diyaarad aan duuryo lahayn uu daba ka dheliyey agagaarka dekadda istaraatiijiga ah ee astaluga oo ku taala xeebta badda baltic dekadda astaluga ayaa ka mid ah xarumaha ugu muhiimsan ee ruushka uu ka dhoofiyo shidaalka iyo waxyaabaha tamarta bacriminta iyo dhuxusha dekeddaas ayaa horay dhowr jeer loogu qaaday weeraro la xiriira dagaalka ukrein sidoo kale duqa magaalada moscow ayaa sheegay in la soo riday in ka badan toban diyaaradood oo aan duulyo lahayn kuwaasoo ku wajahnaa caasimadda ruushka maamulka ruushka ayaa sidoo kale sheegay in waxyeelo ay gaartay xarumo rayid oo ku yaala gobolka samaraa oo ay ku yaalaan qaar ka mid ah warshadaha waaweyn ee sifaynta shidaalka ee ruushka dhanka kale ciidamada latviya iyo finland ayaa sheegay in ciidamo nato ka tirsan oo ilaalada hawada ah gobolka baltic ah ay dhaqaajiyeen diyaarado dagaal finland ayaa sidoo kale soo rogtay xayiraado la xiriira duulimaadada iyo isu socodka badda ee qaybo ka mid ah aagga ku dhow xuduudaha ruushka tallaabooyinkan ayaa muujinaya walaaca sii kordhaya ee laga qabo in dagaalka ukrein iyo ruushka uu saameyn ballaaran ku yeesho gobolka baltiga korarka weerarada ayaa imaanaya xilli madaxweynaha ukrein valadimir zelenski uu sheegay inuu wadahadal faahfaahsan oo wax kuolah la yeeshay ergada madaxweynaha maraykanka donald trump steve witkof iyo jared kushner zelenski ayaa sheegay in labada dhinac ay ka shaqaynayaan dhammaystirka qorshaha iyo jadwalka booqashada ergada maraykanka ee ukrein si loo dardargeliyo dadaalada lagu doonayo nabad iyo xal siyaasadeed si kastaba ahaatee iyadoo wadahadallada nabadda ay socdaan weerarada cirka ayaa muujinaya xaaladda goobaha dagaalka inay weli kacsan tahay wakaaladda wararka royters ayaa sheegtay inaanay si madax bannaan u xaqiijin karin dhammaan warbixinada ku saabsan khasaaraha iyo waxyeelada labada dhinac soo kala gaartay mahadsanid abusheyba katayba lakhbaariyah ayaa baahisay muuqaal lagu soo bandhigayo weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay wilaayada bakool walaalkeen yaasir maxamed ayaa warbixinta warkan inoosi aanbaqaadaya
muuqaalkan oo saacado kahor uu baahiyey kanaalka wararkayga taayib al akhbaariya ayaa lagu soo gudbinayaa weerar mujaahidiintu ku qaadeen isbaaro u tiilay maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya muuqaalkan cusub ayaa soo gudbinaya weerar ciidamada mujaahidiinta jabhadda wilaayada bakool ay cagta ku mariyeen isbaaro lagu dhibaateynayay dadka shacabka ah oo maleeshiyaadka murtadiinta u tiilay duleedka degmada waajid ee wilaayada islaamiga ah ee bakool waxaana kaamirada kanaalka kataayib lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo soo afjaraya isbaaradii dadka lagu dhibaateyn jiray iyagoona sidoo kale halkaasi ku dilaya qaar ka mid ah maleeshiyaadkii isbaarada u tiilay waxaana sidoo kale muuqaalka kasoo muuqanaya mootooyin ay ka carareen maleeshiyadii ku sugnayd isbaarada
قدر الجبار فيكم إن دعا الداعي أتينا المنايا في يدينا نردع الكفر ببأس إن طغى يوما علينا إن طغى يوما علينا
wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa bogaadisay xamlada kaydinta badarka ee ay ku dhawaaqday wilaayada islaamiga bay walaalkeen cismaan axmed duubow ayaa warbixinta warkan inoo haya sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa bogaadiyey baaqii dhowaan u jeediyey sheekh abujacfar waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay kaasoo ku aadanaa in dadka muslimiinta ay keedsadaan dalaga noocyadiisa kala duwan ee kasoo baxa dhulbeereedka sheekh cali darwiish oo ka hadlayay munaasabad ka dhacday wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa si weyn u bogaadiyey hadalka waaliga ee ku aadanaa in dadka muslimiinta ay isku tashtaan islamarkaana ay keedsadaan dalaga kasoo baxa dhulkooda waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish oo si weyn u bogaadiyey ayaa dhanka kale waxa uu guud ahaan dadka muslimiinta ah gaar ahaan dadka ku nool wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ugu baaqay in iyagana ay ku dayadaan dadka reer baay islamarkaana ay keedsadaan dalaga ugu soo baxa beerahooda rabaa inaan xoojiyo baaqii walaalkaygii igu horreeya soo jeediyey sheekh abujacfar waaliga baay jazaahu llahu khayran oo dadka muslimiinta khaasatan reer baay oo ugu baaqay inay bal samaystaan sanadkan badarka soo bax in la keydsado waana ayiidayaa boqol kiiba looba boqol aadna waan ugu faraxsannahay muslimiinta caam ahaana waxaan ugu baaqaynaa inay insha allahu tacaala bal dalagga ilaahay inoo soo saaray sanadkan ay keydsadaan oo ku talagalaan waa waxaan keydsanno annaga baaqino ah khayrku marka waxba naga dhibi maaye aan ku talagalna insha allahu tacaala aniguna waxaan leeyahay wilaayada jubbada dhexe iyo wilaayad kale muslimiintaba ha laga faa'iidaysto baaqa sheekh wuu soo jeediyey oo dadka muslimiinta ha ku talagaleen inay bal insha allahu tacaala kayd samaystaan bogaadinta sheekh cali darwiish ee hadalkii dhowaan u jeediyey sheekh abujacfar waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa imaanaya xilli sanadkan dalaga noocyadiisa kala duwan ay si weyn ugu soo go-ayaan beeraha noocyadooda kala duwan ee qaar badan oo ka mid ah gobolada dalka iyadoona dadka muslimiinta ay la gudboon tahay inay keedsadaan wax badan oo ka mid ah dalagooda si ay ugu faa'iidaystaan xilliyada ay dhacaan musiibooyinka mahadsanid cismaan kulan u dhexeeyay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga bay iyo waxgaradka beesha eelay ayaa ka dhacay deegaan hoostaga degmada buulafulay ee wilaayadaasi walaalkeen bashiir muxiyadiin abuu ayman ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya goonkii gegse gebeetigii gadiisinahay afkiilamagaaliski gembehi godoobkii geley urowti gaalkii garguurti galabtun galantaa galiyadhaari
mas-uuliyiinta wilaayada islaamigaha ee baay oo ay weheliyaan mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ee degmada buulafulay ayaa kulan muhiimah la yeeshay hormuudka beelweynta eelaay kaasoo ka dhacay deegaan hoos yimaada degmada buulafulaay kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay boqolaal ka tirsan beesha eelaay kuwaasoo isugu jiray culimo salaadiin waxgarad dhallinyaro iyo haween ujeedka kulanka ayaa diiradda lagu saarayay xoojinta wada shaqaynta isku xirnaanta bulshada iyo sidii loo sii adkeen lahaa xidhiidhka u dhexeeya bulshada deegaanka iyo maamulka wilaayada kulanka ayaa sidoo kale waxaa dhinac socday dowro sharci ah oo saddex maalmood socotay taasoo lagu qaatay duruus sharci ah iyo muxaadaraad kulanka oo laga soo saaray bayaan dhowr qodob ka koobnaa iyadoo beesha eelaay ay muujisay siday uga go'an tahay isgarabtaaga mujaahidiinta islamarkaana door muuqda ay ka qaadanayso howlaha horumarinta ee ka soconaya wilaayada baay ugu horeyn kusimaha suldaanka beesha eelay suldaan aadan isaaq ayaa kelmad u badneed dardaaran madasha ka jeediyey walala gadgadaha intalin gadgan waana qaadanin walana inka jara meele barnaamijka meele jar waxyaabo yaa la yaab dheego hata baydhawsa hata la sheegahayo waa un hata may gabnahen lan horta dagaal malan dhimado horbadan asku arlaada say hata wala lakaqnayme wala hanta la keelhaay un wala meele kuweydi hayno beertun in walan laqod lagoydi hayno bahla inta tubanta anta dharaananta hanta anta dharaaranta meele beerta lakugoydiyow beertina hal wada inta hijan banaan bortuma doofiirnam beersi tuban adduunya nafsi dharaaranta arlaadan ballan kagaanan ballantaasay meel siin kufaday akhyaaray siisin sheegdana siisin ballan qaadan un ballan qaadan madun siin kala jaran laakiin may noo faday waajib nimankun waajibsha gududen ilaahni markhaat wal dhadan waajibsha gududen may noo faday madun tiitana noo faday in kaalantaana una buuysana diyaar ma ihiniya
sidoo kale qaar ka mid ah nabadoonnada iyo waxgaradka beesha eelaay ayaa ballan ku qaaday inay naf iyo maal ku bixinayaan jihaadka waddada allah ee ka soconaya bariga afrika may fadaan intii unhata inta kuroogna ini gaalada ilaa marta jarati goday roogdanaa ini meeliyo ka dilin ti goday amaa roogde ini meeliyan ka taano meeli ka dilino fadaan go'aankan go'aan unu ka deerni reed mayd kala siin lahee intii hata inta roogna lamba ilaa marta galbisha goobda ini gaal wadankan biisu unku waraab
addinyo guuliye goobgaaban gaganloytee galab ihraaban la hortigaal islaagma leeleere goosigwinee guriga eelay kuwa lankigi ana gentaale gooliba galab garab araabteere gatir igernoof lakagaa hoba gaala gentaal ana kariya saasa gooyo nkisiibe gegefinika garbiye gufafta garamal saarama dikare gooliba galab araabti gembiseeti gaatir igernoof lakagasidii gaaladii gooyo laha siibi jiri gaalka an angar guurido may faday gernoof i gaatir goonka igemidaas ka qabado ree gaaraha kihiro faday hob gilig indiin allahu akbar dhowaana ay ahayd markii sidan oo kale mas-uuliyiin ka tirsan maamulka wilaayada islaamiga ee baay oo ay la socdeen mas-uuliyiinta degmada ay kulan la qaateen beelweynta garre oo degtay wilaayadan kaas oo qayb ka ahaa kulammada wadatashiga iyo xidhiirka maamulka iyo bulshada mahadsanid bashiir askarta haybiin ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga galgaduud walaalkeen marwaan maxamed ayaa warbixinta warkan inoo eegaya muddooyinkii u dambeeyey waxaa wilaayaadka islaamiga ah si raxan raxan ah u soo gaarayay taa'ibiin isaga soo baxaya safka maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya kadib markii ay garwaaqsadeen falka gaalnimada ah ay ku dhaceen tobanaad toobadkeenayaal ah oo soo gaarayay maalmihii lasoo dhaafay wilaayada galgaduud waxaa ka mid ahaa cabdi aadan kaariye iyo daahir maxamed maxamuud ah waxayna labadan taa'ib kooxda riddada ka raaceen magaalada caasimadda ah ee muqdisho labadan taa'ib ayaa soo gaaray maamulka islaamiga ah ee degmada ceelgaras iyaga oo qarsan in gebi ahaanba ay ka soo baxeen safka murtadiinta kana toobadkeeneen falkii ridinimo ay ku dhaceen kadib markii toobada loo qabtay ayay la hadleen idaacadda islaamiga ah ee andalus iyagoo siiyey faahfaahin ku aadan toobadkeenkooda waxyaabaha ku kallifay inay isaga soo baxaan cadowga sida uu soo dhoweeyey maamulka islaamiga iyagoo baaq toobadkeen ah u jeediyey maleeshiyaadka ay shalay saaxiibada ahaayeen ee weli ku harsan safka gaalnimada magacaygu saddexaan cabdi aadan kaariya caraale isku soo dhiibay walaayada islaamiga galguduud kana soo baxay safafka cadowga arxanka daran ee calal-uusta aniga waxaa laiga soo tashkiiliyey muqdisho weliba bakaara laiga soo tashkiilishay garoonka aan cad diyaarad laga saaray kadibna waxaa laiga riday dhusamareeb dhusamareeb baa laiga qaaday xanan buura meel la yidhaah oo aan cid balo aadana kasoo tegi karin ay tababar nagu geeyeen tababarku waxau ahaay adiga shan bilood ah tababarkii kabacdi dhulsamareebaa lay keena qoray iyo boosh iyo tuutaa lagu wareejiyey martaasaan joogi jiray qoragaasaan sii jiray booshkaasaan sii jiray waxaa kamid a salaad la-aan soon la-aan soonkii oo badarka la karsaayo haddaad tuka maagtana al-shabaabaa taa lagu leeyay walaayadu waxay ii soo dhaweyday si wanaagsan shi sharaf badan shi qiimo leh kuwa jira waxaanan leeyahay waad khasaarteen haddaadan nasiibka maanta jeer ana ka faa'iidaysanna wallaahi bilaahi tullaahi waa adduunna waad ku dhibantihiin aakhirna waad ku dhibantihiin toobada waa furanta haddeera is keeneen walaayada islaamiga isku soo dhiiba aniga oo ah daahir maxamed maxamuud kana soo tegey dhuusamareeb waxaa ka raacay xamar muddo waxaana la jooga labaatan maalmood marka labaatankaas maalmood waxyaaba macnaha aniga nafsi ahaanteeda anfaci waayey oo ninkii la yidhaahdo aan u roonayn xagga diinta aan isku anfaci weynay marka waana kasoo tegey walaayadaan u amaaday waxa si qurux badanaa la ii soo dhaweeyey maasha allah diin wanaagsan dabeecad wanaagsan intaba waa laigu soo dhaweeyey waxaan leeyahay dadkaas inay meeshaas ka toobad keenaan oo ninkale walaayada isku soo dhiibaan taa'ibiintan ayaa ku biiraya tiro askar ah oo waayihii u dambeeyey toobada loogu qabtay wilaayada galgaduuda kuwaas oo markii ay garwaaqsadeen xumaanta ay ku jiraan iyo inaysan dan adduuniyo mid aakhiraba ugu jirin isku soo dhiibay shareecada islaamka mahadsanid marwan ardayda macadka jacfar bin abi taalib ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka booco ee wilaayada islaamiga hiiraan walaalkeen saadiq muumin ayaa warbixinta warkan inoo haya ardayda dhigata iskuulka jacfar binu abi daalib ee hoos tagta maktabka tarbiyadda iyo tacliinta ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed cajiib ah kadib munaasabad ka dhacday deegaanka booco ee hoos tagta magaalada beledweyne ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan munaasabadan oo lagu maamuusayay ardaydan soo bandhigay aqoontooda iyo cilmigii ay ka faa'iideen iskuulka jacfar ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin culimo waxgarad waalidiinta ardayda iyo marti sharaf kala duwan iyagoona bogaadiyey sida wanaagsan oo ay wax u barteen ardayda dareenkoodana ku muujiyey sida ay ugu faraxsan yihiin ardaydan oo ay ka muuqata firfircooni iyo kalsooni ay isku qabaan ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed cajiib ah kaas oo soo jiitay mas-uuliyiinta iyo marti sharafkii ka soo qayb galay munaasabadda ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي إني سائلك بك فأجب سلني ما بدا لك يا أخي ما هو أفضل العلوم على الإطلاق؟
أفضل العلوم هو القرآن العظيم ثم ماذا؟
الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ماذا؟
الفقه المستنبط من الكتاب والسنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اذكروا الأصول الثلاثة التي تجب على الإنسان معرفتها الأصول الثلاثة التي تجب على الإنسان معرفتها هي معرفة العبد ربه معرفة العبد دينه معرفة العبد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أبي هريرة وحال غوري رضي الله عنه كره النقد عنه حكيسة قال وحيري قال رسول الله رسولك إلهي وحيري صلى الله عليه ونحرست عليه كركيسة وسلم على نبت قليل ina fi ljannati jannada dhexdeeda ayay ahaatay ma-atu daraja boqol darajo acadda allahu ilaahay uu diyaariyey lilmujaahidiina kuwa jihaadaya fii sabiiliillaahi jidka alleh dhexdiisa ku jihaadaya maa bayna darajatayn labada darajo intuu dhexayso kamaa bayna asamaa'i wal ard cirkii dhulka intuu dhexayso kale waa رواه وحوري البخاري البخاري عن نبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت رواه مسلم اذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب جزاك الله خيرا يا أخي ولك أيضا بارك الله فيك dhanka kale waxaa goobta munaasabadda ka hadlay qaar ka mid ah waalidiinta ardayda oo dhankooda soo dhoweeyay horumarka waxbarasho oo ay ku tallaabsadeen awlaadooda iyagoona sheegay in ay ku faraxsan yihiin bandhig cilmiyeedka allahna soo gaarsiiyey maanta xafladdii iskoolka jacfar abi daalib maaragtay qaryada booco maqarka degmada beledweyne allahaas ayaan u mahadinaynaa subxaana wa tacaala mahad dhammaanteed marka labaadna waxaan u mahadinaynaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladda iskuulka booco kasoo qaybgalayaashaasuu isugu jira dhammaan qaybaha bulshada iyo mas-uuliyiinta wilaayada waxbarashada halkan ka socoto iskoolkan jacfar bin abi daalib sidaad la socotaan wax badan ayuu soo shaqeeyey intaas ayaa laga faa'iidaysanayey arday aad u fara badan ayaa ka faa'iidaysatay oo ilaahay u suurageliyey waxbarashadoodii inay ku qaataan dugsiga dhexe oo markaa qaarkood ay usii gudbeen markaa eh, dugsi sare iyo jaamacaad oo maanta hadda qaarkood adoo aqoon-yahamo ay yihiin ardayda hadda dhigatana insha allahu tacaala ayagana waxaan u rajaynaynaa khayr badan iyo in allah subxaanahu wa tacaala uu u suurageliyo macan maaragtay ididiiladooda iyo inay dhammaystaan waxbarashadooda dugsiga dhexe insha allahu tacaala ilaahay baa mahad iskale subxaanahu wa tacaala ilaaha noo suurtageliyey xafladan mubaaraga ah ee aadka u khayr badan wanaagga badan inaan ka soo qayb galno arrinkaasoo ah waxna farxad gelinaya ikhwa aad iyo aad aan ugu farxayno haddii aan nahay waalidiintii ilmaha madarasadan dhigta jacfar ibnu abi aalib waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala bacda xamdillaahi tabaaraka wa tacaala waxaan u mahad celinaynaa xarakatu shabaab almujaahidiin khaasatan eh, waxaan u jeedaa maktabu tarbiyata wa tacliim iskuulka jacfar ee ka furan deegaanka booco ee bariga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa qayb ka ah goobaha waxbarasho ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta kuwaas oo ka qayb qaadanaya kobcinta iyo kor u qaadidda waxbarashada jiilka soo koraya mahadsanid saadaq ugu dambayntiina dhalinyarada degmada ceelcadee ee wilaayada islaamiga gado oo kaashanaya maamulka islaamiga ah ee degmadaasi ayaa ololo nadaafadeed ka sameeyey magaaladaasi walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warbixinta warkan inoo eegaya dhallinyarada degmada ceelcadde oo kaashanaya bacdallaahi maamulka islaamiga degmada ayaa sameeyey howlo nadaafadeed oo ay ka sameeyeen gudaha degmada kadib markii dhallinyaradu ay garowsadeen inay muhiim tahay nadaafadda loona baahan yahay in arrintaasi ayaga ay ku dhaqaaqaan dhalinyaradan oo watay dhar u gaar ah iyo gaadiid ay qashinka ku qaadayaan ayaa howlahan ka bilaabay gudaha degmada gaar ahaan waddooyinka goobaha ganacsiga maqaayadaha iyo qaar ka mid a xaafadaha degmada muddo ay arrintaasi wadeen kadib ayay dhallinyaradu sheegeen inay soo gebagabeeyeen howlihii nadaafadeed ee ay ka wadeen degmada waxayna tilmaameen in arrintan ay ku guulaysteen magaaladan hadda ay dib u soo celiyeen bilicdeeda guddoomiyaha dhallinyarada degmada ceelcadde iyo qaar ka mid a dhallinyarada ayaa ka warbixiyey howlaha nadaafadeed ay ka sameeyeen degmada iyagoona mahad alle kadib u mahadceliyey maamulka degmada ceelcadde oo ku garab istaagay hawshan nadaafadeed ee ay degmada ka qabteen bismillahi raxmaan raxiim waa anigoo ah gudoomiyihii dhallinyarada ceelcadde waxaan maalmahan bilownay ololo nadaafadeed oo magaalada lagu hagaajinayo oo sida qashimada waxyaalaha qaar oo magaalada nadaafad darada ka jirto alxamdulilah ilaahay baa noo fududeeyey nadaafadii waa ku guulaysanay magaalada haysiisa horumarkeedii waa sii ziyaadayaa annagana markasta waa u taagannahay inaan magaalada sii horumarino wilaayadana waxaan markasta ku ammaanaynaa oo ku garab taagannahay sidai ay dhankooda oga soo baxeen kaalintooda alxamdulilah dee dhallinyarada magaaladan waxaan u sheegayaa in markasta ay u istaagaan sidii nadaafadda magaalada looga shaqayn lahaa suu gudoomiyahaba sheegay ilaahay baa noo fududeeyey waxaa weeye horumarkii iyo quruxda badnaa oon magaaladan wadnay oo u horreeyey nadaafadii oo hadda noo soo gabagabowday kamana soo harta si aad ogtihiin degmo walbo iyo magaalo kasta iyo waddan kastaba waxaa weeye dhallinyare unba ah hormuud iyo lambarwan u ah insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa dadka reer calcadde ama waxaa weeye gaar ahaanba diirharaweyn inay isku kaashadaan dhismaha deegaankooda bulshada waxaa looga fadhiyaa dhallinyarada weliba qaasatan degmada u dhalatay inay degmadooda muujistaan ay isdhiiriyaan waayo cid looga fadhiya ma lahan odayaashii way ka bixiyeen wixii hadda soo kacay oo dambo annaga dhallinyar ahaan waxaan leeyahay inta magacayga muuqaalkaiyo taqaanta waxaan leeyahay hala kaco oo ha loo kaco degmada degmadu waxaan ka dhiirinay oo ugu horreeyey waxaa ka mid ahaa sidee wax ugu qaban karnaa waa fikrad muhiim oo loo baahan yahay in wax qabashada la fiiriyo waayo haddii wax baan qabanayaa tiraadood aamusto waxaa weeye waxba maada qaban guddoomiyaha iyo dhallinyaradiisa ayaa dhanka kale tilmaamay inay jiraan howlo kale oo ay soo wadaan kuwaasoo ka turjumaya horumarka degmada iyo deegaanada ku dhow waxayna dhanka kale bulshada qeybaheeda kala duwan ka codsadeen inay la shaqeeyaan oo ay ku garab istaagaan howlahan horumarka ah ee ay ka bilaabeen degmada haddana waxaa soo wadnaa maalmaha soo socda in magaalada aan dhir iyo geeda aan ka abuurno oo sidii magaalada horumarkeedii baan lugta kula jirnaa inaan horey usii wadnaa rabnaa marka dhallinyarada iyo dhammaan odayaasha iyo waxgaradka waxaan leenahay loo istaago sidii deegaanka loo horumarin lahaa magaaladanna waxaa horumarin karo waa dhallinyaradeeda waaye dhallinyarada waxaa la rabaa inay gacmaha isqabsadaan sidii deegaanka loo horumarin lahaa alxamdulilah ilaahay baa nugu guuleeyey marka maanta waa maalin weyn waxaa noo soo dhammaaday ololihii nadaafadda magaalada magaalada qof kastoo maro waa clear waaye waddo walba aad soo marto magaalada waa onvaya waa laga dhigay alxamdulilah waa ku faraxsanna barnaamijyo kaleoo badan oo soo socdaa jiro sidii hadda dhirta uu ka hadlay oo kale oo magaalada in lagu beero sida quruxdeeda oo kale bilicda magaalada usoo muuqato wixii la isku kaashado ay u baahan yihiin si horey soomaalida ugu mahmahday gacmahooda jirbay wax ku gooyaan in dhan walba isla kaashadaan odayaasha haweenka sharafta leh dhallinyarada dhowaan ayay ahayd markii degmada ceelcadde uu ka dhacay shirweyne aad u ballaaran oo ay soo qabanqaabisay wilaayada islaamiga ee gedo islamarkaana u dhexeeyey wilaayada iyo dhallinyarada degmada waxaana shirkaasi loogu hadlayay sidii dhallinyarada iyo wilaayada ay isaga kaashan lahaayeen horumarka diinta iyo dalka gaar ahaan sidii loo horumarin lahaa degmada ceelcadde oo xarun u ah maamulka wilaayada islaamiga ee gedob shirkaas ayay dhallinyarada ku doorteen guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen kuwaasoo wilaayada ay aqbashay heer gobol iyo heer degmo waxaana wixii xilligaasi ka dambeeyey dhallinyaradu ay muujiyeen dadaallo dheeraada oo ku aadan horumarka degmada waxaana hadda muuqanaya ififaale ku aadan in dhallinyaradu ay noqdeen kuwa baraarugsan oo fahmay xaqa meesha uu ka jiro dhallinyaradu waa lafdhabarka bulshada waxaana bulsho ay wax ku noqotaa dhallinyaradeeda haddii ay xaqa garab istaagaan mahadsanid abu xasaan guud ahaana dhegaystayaal warkii duurnimo ee aad alandalus ka dhagaysanayseen maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu